Luuqadda Carabiga ayaa ka mid ah luqadaha adduunka ugu qadiimisan isla markaana ah luuqad ay ku hadlaan bulsho aad u tiro badan, sidoo kalena ah luuqadda uu ku soo degay Qur'aanka Kariimka, taasi oo mudnaan gooni ah siisay barashada Carabiga qofka barta ay u sahlanaanayso barashada diinteena suuban. Qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhigay iskoolaadka ku yaala degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa inoogu warbixiyay mudnaanta ay leedahay luuqaddan, iyagoo isla markaasina ugu baaqay ardayda iyo bulshada kaleba inay ku dadaalaan barashada luuqaddan ee ayna mudnaan gaar ah siiyaan.
maasha allah luuqaddan horumarinteedu ummadda muslimiinta innaga inagu xidhan tahay innaga muslimiinta inagu xidhan tahay saan horumarin lahayn qof kasta xil baa ka saaran ummad luuqaddani waa luuqaddii diinteennu ay ku soo degtay islaamka mudnaan gooni ah bay leedahay luuqaddani ma aha luuqad keli ah wax ka weyn bay leedahay luuqaddani xaadiidtii iyo sunnadii rasuulka iyo maarata qur-aankeennibaa kusoo degay oo aan la fahmaynin la-aanteeda maarata luuqaddan aad iyo aad bay luuqad wanaagsan u tahay in la horumariyana waxay ku xidhan tahay dadkeeda inkasta oo aan arkayno beryahan dambe dadku inay u jeedsadeen xagga maadiga luuqaddan luuqadda aakhariya adduunba naga anfacaysa wey oo diinteenna aan ku fahmayno marka dadka waxaan leeyahay war xagga diintiina horta horreysiiya oo xagga luuqadda carabiga iyo diinta islaamka marka si fiican aad fahmtaan markaa wixii maadiga ahaa ee ku darsada oo mudnaanta iyada siiya marka hore ayaan leeyahay saas unbay ku horumari kartaa luuqaddu tafsiirka qur-aanka hala barto oo maarata hala barto wax alla wixii luuqad carabi ku baxahaya qofkii qur-aanka si fiican tafsiirkiisu bata luuqad carabi kama maqnaba waaba intaasba waa qaamuus luuqaddani waxaa ku soo degay kalaamullah oo wax u sarreeya ah kitaabka ilahay luuqadda intaasa sharaf ugu filanba runtii maadaama kalaamka alla uu ku soo degay maarata luuqaddan luqadaha la mid ma ah luuqadda maarata waxaa la yidhi qiyaamaha marka laisla hadlahayo alla uu dadka kula hadlahayo waa iyada ee laiskula hadlahayo marka aakhare la tago taas waxay ku tusaysaa luuqaddani mudnaanta iyo fasaaxada ay ka wadata luqadaha kale ay ka sarrayso marka luuqaddani muhiimadda ay leedahay waa muhiimad aad u weyn runtii oo cid aad ka qarsoon tahay uusan jirin waxaan leeyahay muslimiintu meel ay joogaanba ha u soo laabtaan kitaabkooda iyo luqadooda asalka ah oo carabiga ah luqaddani waa luqadda muslimiinta guud ahaan luqadda carabta ha ahaato laakiin waa si guud waa luqadda muslimiinta muslimiintu ma fahmahayaan kitaabka alleh iyo maarata sunnada rasuulka haddaysan luqaddan aysan fahamsanayn sababto luqaddani waxay ku soo degtay waddo la raaci iyo qawaacid iyo qaab loo raaco oo maarata ay kusoo degtay marka waxaan kula dardaarmi lahaa luqaddan muhiimad gooni ah hala siiyo hala barto balaaqadeeda hala barto tasriifkeeda iyo naxwadeeda hala barto labiyo tobanka fani ee maarata luqadda carabiga ee ku baxda waa labiyo toban faniye labiyo tobankaa fani hala bartaan leeyahay marka insha allahu tacala dadka waxaan leenahay si aad diintiina u fahamtaan war luqadda si fiican u fahma oo xil iska saara waxaa isla maadada luqada carabiga dad badan oo ka mid a dadka waxaad moodaa inay aaminsan yihiin maadada inay luuqa carabiyeed inay carab leeyihiin idan waxaan isleeyahay tadwiirkeeda ama luqadda qaabka loo horumarinayo maadaama caqabadaad badan ay kulle iska jiraan dawaafiic badanna ay jiraan ama xawaajis badan ay jiraan oo dabcan laga yaabo dad badan inay ka hor istaagto ama caqabadaad ay jiraan waxaan isleeyahay luuqaddan haddii lagu talagalo in la hormariyo waa la hormarin karaa waxaa loo hormarin karaa in kow dadka waalidkiihii ay ku barbaariyaan ilmaha diin jacayd waxaan isleeyahay nuqdada koowaad ee qofka yacni tadwiir luuqadda uu ka hormarin kara waxa weeye inuu diinta jecel yahay qofku hadduu qofku diinta jecel yahay wuxuu isku dayay diinta wuxuu ku fahmi lahaa diinta wuxuu ku fahmi lahaa luqadda carabiga way kasaa daraadeed luqadda carabiga waxaan leeyahay kow waa inay dadka waalidkii ku barbaariyaan ilmaha yaryarka ah ay dhaleen inay luuqadan luuqadii diinta tahay luuqadii islaamka inay tahay waxaan isleeyahay meeshaas waxay ka heli doontaa luuqadu tadwiir aad u fara badan iyo dadkii inay jeclaadaan waayo qur-aankii ilaahay subxana wa tacala nagu soo dejiyey saa daraadeed qur-aankiina biduuniha la fahmi maayo marka luuqada waxaan leeyahay mihinadii yacni inta loogu talagalay ma siiyaan dadku runtii luuqaddan laba jaanib horta wax way ka anfacaysaa kow horta luuqaddu waa luqa caalami xagga tafaahumka waa luuqad caalamiya yacni meeshaa tagto waxaa laga yaabaa inaada waayin qof luuqadda carabiga garanaya ood kula hadasho waa luqatu tafaahum jaanibka labaad luuqaddani waxa weeyaan waa luuqaddii diinta ee marka dadka waxaan kula dardaarmi lahaa oo dhihi lahaa ee runtii luuqadda maadaama labada jaaniba kaa anfacayso oo jaanibka dadka inaad isfahantaan kaa anfacayso sidoo kale ay kaa anfacayso jaanibkii diintaadii inaad barato ood garato xaqiiqata yani aad fahanto xaqiiqata alfahmi aad fahanto waxaan dhihi lahaa luuqaddan aan ahmidi gaara siino aan ku dadaalno awlaadeen aan ku horbaarino ilmahana dadka waalidka waxaan kula dardaarmi lahaa inay ku adkeeyaan oo yacni ay uga dhigaanba xataa hadday suurtagal noqonayso ay u diraan meelaha mukhasaska ee gaarka loogu barto luuqadda carabi